SBS Radio.
waxaad magaalada muqdisho aad ku soo dhoweysay wasiirka gaashaandhigga ee dalka talyaaniga iyo weliba taliyaha ciidanka xoogga dalkaasi safarkooda muxuu ku saabsanaa aada baa mahadsan tahay e, e, sida aada la socoto e, dowladda talyaaniga iyo dowladda soomaaliya xiriir fog oo runtii waxaa ka dhexeeya aada iyo aada u fog e, intaas ka sokow e, wasaaradda e, gaashaandhigga ee wasiiradda ee ii imaaday e, elizabetha trenta waxa waaye wasaaradda gaashaandhigga iyo annagoo wasaaradda gaashaandhigga ee ee soomaaliya runtii waxaa naga dhexeeya xiriir ee oo bilateral agreement ah ay ka wada dhexeeyaan labada wasaaradood booqashadeedana waxay ku bixinaysay geeska africa ee gaar ahaan runtii waxayna ahayd in ay kusoo horumarto ee dalkeenna hooyo ee si iyadana aan ugu wada hadalno xiriirka labada dal iyo xiriirka runtii ee labada wasaaradood iyo sidii isaga kaashan lahayn arrimaha ciidanka aan guul ugu gaari lahayn ayay ahayd safarkeeda waxaana ka wada hadalnay xaqiiqdii ee arrimo aad iyo aad u fara badan oo runtii labada dalba faa'iido u ah ee siday ugu wada shaqayn lahaayeen arrimaha ciidanka siday ee xiriir dhow ay u yeelan lahaayeen iyo sidii ee runtii ee labada dowladoodba ay xiriirkooda ee ee ugu weyneyn lahaa ayaan ka wada hadalnay wuxuuna ku dhammaaday runtii guul iyo isfahan iyo iyo niyad wanaag ayuu ku dhammaaday annagana runtii waxay noo ahayd maalin runtii aad iyo aad u qiimo badan Eh, wasiir waxaan la soconaa talyaanigu inuu ka mid yahay wadamada tababarka siiya ciidamada soomaaliya en, ciidamadii lagu soo tababaray dhowaan dalka talyaaniga eh, ka mid ah ciidamada xoogga dalka iyo kuwa boliiskaba waxay ka howlgaleen gudaha dalka en, ma booqashadeeda waxaa ka mid ahaa marka in haddana ciidamo kale laidiin soo tababaro talyaaniga la geeya mise howlo kale ayaad ka wada hadasheen waa mahadsan tahay walaal waa runtaadii ee saan horey baan u sheegay xiriir oo labada wasaaradood ka dhexeeya oo arrimaha tababarka ciidamada ayaa jiro waxaa jira oo sidoo kale ee ma aha oo keliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa qorsho kale waxaa jiro oo iyaga inoogu tababaraan ee booliiska soomaaliyeed si toos ah iyo si dadbanba waxayna ka mid yihiin talyaaniga ee european union qaybta ee training mission e u t m-ka iyaga ayaa ii sheeg adiga taakulantii iyo iyo ugu badan ee oo noo tababara ciidamada ee qeybahooda kala duwan oo runtii ee aan ka keenno qeybaha ee ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee uu dalku uu leeyahay si ay ay u bartaan ay is- isu bartaan isku dhexgalaan ee iyagoo oo oo runtii capacitigooda iyo waxaasi ay dhisayaan marka arrimahaasi qeyb ayay ka ahayd ee runtii waxaa kaloo ii sheeg adiga aan ka wada hadalnay ee si toosanna inaan u wada xiriirno sidii ee loo soo celin lahaa karaamadii iyo sharafkii iyo qabkii ee ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ahaan jiray runtii waxay noo ahayd annaga maalin runtii inuu qiimo badan Eh, waayo wasiir en, intaad xafiiska joogtay iyo intii kaa horeysayba labadii sano hadda ay dhammaatay dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo en, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maxaa la taaban karo oo tallaabo ay qaadeen eh, ka dhan ah ururka al-shabaab waa mahadsan tahay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa waa meesha ugu muhiimsan oo runtii ee haddii maanta ee sidii oo insha allahu tacaala ilaahi uu uu noo fududeeyo aan ku dhisno ee dhisanto waa meesha keliya runtii ee dowladnimada iyo sharafka iyo karaamada ay ku tolaaban karto waa sax waqtiga hadda ani aan joogo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqooyin badan ayuu ayuu qabtay ee haddii aan u laabto dhanka taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee waayadii hore waxaa jiri jirtay in amasom ee la-aantu aysan la dagaalami jireen laakiin nasiib wanaag waxaa dhacday in ee operation one oo u ma- ugu magac darnay badbaado one iyo badbaado two oo runtii qaybtiisa saddexaadna ay tahay howlgallada maanta ka socda shabeellada hoose ee waxa waaye ee ay ciidanka xoogga dalka keligiis uu sameeyey ka wasaarad ahaana wasaaradda waxay runtii rool fiican ay ka qaadatay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaab dhismeedkooda maanta ay wax ka bedelaan type of acumentygeeda qaabku ahaan jirtay in wax laga bedelo in waxa waaye dib u dhis balaaran oo lagu faani kara inuu dalka ka socdo in runtii recruitmenta ama ciidamada ah oo hadda aan sii qaadanayna ay ku salaysan yihiin nidaam la yiraahdo nidaamka isku dhafka ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo guddi ah oo dhisan oo ciidan integrated ah oo runtii dhan kasta ii sheeg adiga state level ah ama ii sheeg adiga federal level ah ayaa hadda ka socda runtii waxaan rajaynaynaa marxaladda maanta uu uu marayo ciidanka iyo qaabkiisa inuu aad iyo aad u sareyso insha allahu hiigsigeena iyo halbeegyadeenna iyo qorshe howleedka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska iyo ciidankaba meel fiican ayuu hadda marayaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guul fiican oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogta ay ku qanci karto ku farxi karto inaanu gaarsiino insha allah gadoodkii dhowaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee mushaar la-aanta uga soo baxeen furmihii dagaalka haddama la xaliyey oo ciidamadii dibna ugu laabteen goobahooda maxaase ka qabateen arrintaas baafa aad baa umahadsan tahay meel hadday shaqo ka socota dhaliil kama dhammaanayso wasaaradda gaashaandhigga waxaad moodaa in ay shaqo badan ay hayso sababtoo ah shaqooyinka ay haysana waxaa runtii ka imaan kara in dhaliilo ka yimaadaan annaga hadda waxaa xoogga saarnay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la diiwaan geliyo ee biometric system ay maraan qorshaha ee kala guurka in oo aan rabno mustaqbalka inaan uga guurno amisom ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay kala wareegi rabaan mustaqbalka amniga ee dalka waxaa laga maarmaan noqotay ciidanka aan haysano capacitigiisa qualitigiisa iyo tirada uu yahay inaan xaqiijino intaas loo sameeyo waxaa la sameeyey qorshe oo loogu magac daray operation readiness assessment oo lagu sameeyey ciidanka oora ooradii waxaa ka soo baxday in ciidanka biometric la marsiiyo fingerprinta si adduunyada iyo dadka international partnerska ee ciidamada naga caawiya ay u qancaan accountability transparency oo saxa loo helo ciidanka waxaan isla qaadanay annagoo raacayno amarada iyo talooyinka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan ali khayre oo runtii labadaba ka go-on in ay dhisaan ciidanka annagoo aragtiyadooda aan ka duulayna ayaa waxaan sameynay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed la diiwaangeliyo sidaad la socota aad og tahay ama aadan ogeyn waxaan leenahay talisqeebyo ayaan leenahay inta maamul goboleed waxaan ku leenahay talisqeeb talisqeebyadii min ilaa laga gaaro unugta iyo hurunta iyo ururka laga soo gaaray ilaa brigade waxaa la sameeyey tiam wasaaradda gaashaandhigga ah iyo tiam wasaaradda ka socda maaliyadda iyo tiam kale oo ka socda taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo wada jira ayaa waxay tageen goobihii ugu dambeeyey ciidanka waa lasoo rejistareeyey waxaa kale oo runtii guul ah in maanta annagoo wada jirno oo isku fahansan inaan wax saxno waxay ila tahay waa maalin ama wakti oo runtii ugu fiican ay soomaalida maanta ay ku faani karto ayaan gaarsannahay dhanka aad sheegtayna ciidamada yara oo gadoodsanaa aad sheegtay waxa waaye qof kasta meeshuu uu joogay ayuu ku laabtay waa tii aniga aan media aan kala hadalnay oo taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu la hadlay oo qorshahan uu ahaa askariga haddii uu wax qabanayo waa wuxuu leeyahay taliyo urur uu leeyahay taliyo huran uu leeyahay taliyo qeyb uu leeyahay wuxuu leeyahay taliyaha ciidanka dhulka wuxuu leeyahay taliyaha guud ayuu leeyahay wuxuu leeyahay chief of staff ayuu ciidanka leeyahay in procedurekaas lasoo marsiiyo wasiir gaashaandhig ayaa jooga then procedurekaas in lasoo marsiiyo qofku wuxuu tabanaya meeshiisa uu ku tabto laakiin waxaan ii sheeg amar ku siinay ama aan u sheegnay inay ku laabtaan goobahooda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin way ku laabteen xaqiiqdii inta howlahaas aan ku jirnay dhibaatooyin badan ayaa ciidamada naftirkooda ay kala kulmeen intii barnaamijkaasi uu socday waxaan runtii wax lagu faanaa ama shacabka soomaalida aan la wadaagana askari oo runtii lacagtuu qaadanaya aad u yar tahay maanta naftiisa bixinayo oo furumihii ku jiro oo cadowga la dagaalamayo oo ii sheeg adiga naftiisa ogolaaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa diintiisa u bixiyo ammaan badan ay naga mudan yihiin laakiin wax allaale waxay tabanayeenna habeenay maalin waxaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay inaan saxno si annaga hadafka aan leenahay oo dalkani uu leeyahay ummadda soomaaliyeed ay rajada ay leedahay si loo gaaro marka hadda wax dhibaataa ma jiro askari walba goobtiisu joogaa runtii waxa waaye waxaynu ku dhammaynay si oo isfahan eh oo aad iyo aad u qurux badan oo soomaalinimo leh Wa- oo muwaadinimo leh ayaan ku dhammayn waa tahay wasiir waa mahadsan tahay Een, waxaan la soconnaa een, in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tababaro kala duwan ah, waddamada dibadda iyo gudahaba ay ku qaateen oo ay yihiin ciidamo diyaarsan Een, laakiin waxaan la soconnaa in weli intii aad joogteen xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo magaalo weyn oo shabaab uu haysta aana laga qabsan maxaa idinka hortaagan in shabaab weerar lagu qaado oo goobaha ay joogaan laga kiciyo ma dhaqaale xumo ma ciidan xumo ma hubdari baa idin haysa bal dadka ku dhegeysanaya ee idaacadda s b s haddii aad u sharaxdo een, eh, mustaqbalka dhow qorshaha idin degsan ee ku aadan ka xoreynta een, xarakada al-shabaab goobaha haystaan
aad iyo aad waa mahadsan tahay master baaqo ee shacabka soomaaliyeed ee runtii qaaradda ku nool ee hadday dhegeysanayaan ee xaqiiqdii su-aasha aad i weydiisay waxaa qayb ka tahay howlgallada ee qorshaha ee wasaaradda gaashaandhigga ee u degsan ayaa laba qeybooda qayb waa in ciidankii tirintiisii iyo tayantiisii iyo ee baahidiisii iyo waxuu haysto hubkuu haysto iyo intuu u baahan yahay oo lagu xaqiijinayo midna waxa waaye waa counter insurgencyga oo isheeg la dagaalanka argagixisada in goobahooda lagu tago saan horeyba kuu sheegay waxaan sameynay badbaado one iyo badbaado two oo runtii al-shabaab aan kula dagaalanay waxaa kaloo hadda socda ee qeybtii saddexaad ee shabeellada hoose oo maanta sabiib iyo caanoole ee dhulkaas dhan laga qabsaday waxaana rajaynaynaa intaana la gaarin ee xilliga doorashada ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka ee al-shabaab ama ee argagixisada ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay dalka ay ka joogaan in lala dagaalami doono ee ciidankiina u diyaarinay oo diyaargarowgeenna uu aad iyo aad u fiican yahay ummadda soomaaliyeed waxay ku qanacda ee ku farxadana ee dalka kasoo yeeri doona Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.